Tani waa xamle dacwadeed ballaaran oo ay ku dhawaaqday dhanka kalena taabagelisay wilaayada islaamiga ah ee Jubbada Dhexe. Xamladaasi oo cinwaankeedu yahay in lagu hanuuniyo ummadda waddada toosan. xamle dacwadeedkan oo looga dhawaaqay degmada Jilib ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona qaybo kala duwan oo ka mid ah bulshada sida mucalimiinta madaarista qur'aanka, kuwa macaahidda iyo mucalimiinta jaamacadda iyo qaybaha kale ee bulshada. Sheikh Cali Darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ayaa xamlada Irshaadul Ummah ilaa sabiili rashaad ku dhawaaqay isagoona ku baaqay in si fiican looga faa'iidaysto.
awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo taariikhda hijriyada ay ku beegantahay afar iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijri insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo maxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan in laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi ilummah ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna waxaa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiiskii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa shicaar looga dhigay ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida shicaarkaaba ka muuqata mas-uuliyadda ayna la weydiin doono in ilaahi subxaana wa tacaala inoogu kaalmeeyo iyadoo aan ka duulayno xadiiska ayaan ummadeennii ee aan maamulnay wilaayad ku hoos nool waxaan ugu talagalnay inaan u samayno insha allahu tacaala xamladan ummadda lagu towjiihinayo waddada toosanna lagu tusinayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala intaasi kadib waaliga wilaayada islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ayaa tilmaamay wacyigelinta dowladda iyo halka ay ku wareegi doonto iyo qodobada diineed ee ay bidhaamin doonto wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo masaajidana in la camiro khaasatan ragga inay masaajidda camiraan qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala ah in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka in la xoojiyo amniga maanta aan haysano bulshadeen ay ku noolaanayso xoojintiisa qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye shantaa qodob ayaa insha allahu tacaala ciwaanka ugu horreeya ugu muhiimsanaa qaar ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee nasiibka u helay in lagu daahfuro xamlada ayaa si weyn u soo dhoweeyey kuwaasi oo ahaa mucalimiinta madaarista qur-aanka iyo macaahidda iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin juhuudda ay wadda wilaayadooda mowduucan loogu wacay oo xarakada soo agaasiintay wilaayada la soo mariyey dadka ugu horeeyo lagu bilaabay na anaga aan noqonay waa mowduuc muhiimaddiisa ah waa mowduuc oo wixii aan u taagnayn oo aynu ka shaqaynaynay ah wey inna lagu bilaabana waa sax oo waxay sax ku tahay bulshadii oo dhan dadka ay hayeen oo ay gacanta ku hayeen baana gaar ahaan weliba jiilka cusub ee soo koraya dadkii gacanta ku hayay baana waxa annaga aan u sheegno ayaa gelaya waxaasayna la suuq tagayaa saa darteeda marka waxa weeye waa gar weeye xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku cadyahay waa inshaad ulumma ilaa sabiili arashaad in ummadda lagu hanuuniyo waddada toosan waddada toosana waa waddadii uu ilaahay noo jeexay weeye shareecada islaamka ay ku tiilay ugu dambeyntii xamle dacwadeedkan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee Jubbada Dhexe ayaa waxaa si guud hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi oo uu hadafkeedu yahay in laga hirgeliyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah si loola dagaalamo jahliga loona dhiso wacyiga iyo ogaalka bulshada muslimka ah